israa'iil waxay maanta oo salaasaa sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka qasa habeennimadii saacada uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benyamin netanyahu uu sheegay in milatarigiisu ay bilaabeen weeraro ay ku beegsanayaan falastiiniyiinta afhayeenka milatariga richard herg ayaa sheegay in meydadka kun iyo shan boqol oo qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen xamaas laga helay dhulka israa'el kadib markii ay sabtidii halkaasi galeen manay jirin cid dambe oo iyaga ka mida oo u tallaabay dhinaca israa'iil tan iyo isniintii sida warbixinta lagu sheegay goobaha lagu bartilmaameedsaday duqaymihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa xaafadda rimaal oo magaalada gase ka tirsan halkaasi oo ay ku yaalaan xarumo badan oo xamaas leedahay iyo dhismayaal dowladeed milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay abaabuleen saddex boqol oo kun oo askari oo kayd ah si ay duulaanka u qaadaan iyagaoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee xamaas afhayeen u hadlay ururka xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid a ilaa boqol iyo kontonka qof ee rayidka ah ee ay xamaas gacanta ku hayso mar kasta oo israa'iil duqaymo ku disho dad rayida oo ku sugan qasa digniin la-aan wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ay hirgelin doonaan go-doomin buuxda oo ay saarayaan qasa iyo dhulka falastiiniyiinta iyaga oo ka jaraya helitaanka korontada cuntada biyaha iyo gaaska shidaalka ah taasi oo keentay qayladhaan ka soo yeedhay kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda oo sheegay in ciqaabta sida wadajirkaa loo saarayo dadka ku nool qasa ay jebin doonto sharciga caalamiga ah xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa warbaahinta u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay walaaca dhinaca amniga ee israa'iil ay qabto haddana ay tahay in howlgallada militari lagu saleeyo sharciyada aadaminimo waxa uu sheegay in dadka rayidka ah ay tahay in la ilaaliyo islamarkaana aan la bartilmaameedsan karin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa aasaasiga ah dhimashada ayaa isniintii shalay gaadhay ugu yaraan sagaal boqol oo qof oo dhinaca israa'iila iyo lix boqol iyo toddoba-iyo siddeetan qof oo gasa ku dhintay waxaana la filayaa in tiradu intaasi ay ka badan karto ku dhowaad lix kun oo qof ayaa labada dhinacba ka dhaawacmay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in koob iyo toban qof oo maraykani ay ku jireen dadka dhintay dadka ku dhintay israa'iil waxaa kale oo ku jiray dad u dhashay dalalka argentina britain cambodia france nepal tailan iyo ukraine sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladahaasi qaar ka mida dalalka ay dadkoodu joogaan israa'el ayaa sheegay in ay u diyaariyeen duulimaadyo ay ku daadguraynayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi mas-uuliyiin ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa u sheegay v o eda laanteeda kuuriya in ay rajaynayaan in diyaarad ay la socdaan saddex boqol oo muwaadiniinteeda ka midihii ay soo gaadho magaalada caasimadda heesiyood subaxnimada berri ee arbacada qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan boqol iyo toddoba-iyo siddeetan kun oo qof oo ka mid ah ku dhowaad laba milyan iyo badh qof oo ku nool marinka qasa ay ka barakaceen guryahoodii hogaamiyeyaasha dalalka britain france jarmalka talyaaniga iyo maraykanka ayaa soo saaray bayaano ay si wada jira ugu muujinayaan taageerada midaysan ee ay u hayaan israa'el iyo cambaarayn aan leexleexad lahayn oo ay dusha ka saareen xamaas iyo falastiiniyiinta